halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shan iyo tobanka bisha noofembar labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wadajir idinku daadaynaya maxamed colaad iyo anigoo xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha oo maanta mar labaad hor istaagay fadhi looga doodi lahaa mooshinka kalsoonida loogala noqonayo ra-iisul wasaaraha iyagoo fadhigaasi buuq iyo heeso kala hor yimid
nidaamka aan ilaalinno aan hawshayna bilaabanno aan hawshayna bilaabanno fadhiista min fadlakum fadhiistaasi ajendada laydinku qaybsho min fadlakum
sidoo kale xildhibaanada mooshinka wada oo kulan goordhoweyd yeeshay ayaa digniin culus u diray guddoonka iyagoo sheegay inay qoraal ku codayn doonaan waxaa kaloo maqli doontaan oo idaacadda idinkugu haynaa baarlamaanka somalilan fadhigii maanta looga doodi lahaa mooshin ka dhana guddoomiyaha ayaa dib loo dhigay kadib markii xildhibaanadii mucaaradku ay iman waayeen ama ay soo xaadiri waayeen kulankaasi
qodobadaasi iyo barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta markii labaad muddo toddobaad ah wuxuu ku guuldaraystay inuu ka doodo mooshinka kalsoonida loogala noqonayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya fadhi uu maanta yeelan lahaa baarlamaanku ayaa waxaa ka hor yimid xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha ee mooshinka ka soo horjeeda waxaana halkaasi ay ka qaadayeen heesta calanka soomaaliya iyagoo diiday inay amar ka qaataan guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye maxamed cismaan jawaari ayaa kulankii maanta hakiyey kana baxay goobtii lamana oga goorta kale ee baarlamaanka ay kulmi doonaan dhinaca kale somalilan fadhi ay lahaayeen xildhibaanada golaha wakiilada ayaa dib loo dhigay kadib markii xubnaha mucaaradku aanay soo xaadirin islamarkaana golaha guurtidu ay ku baaqeen in fadhigaasi dib loo dhigo fadhiga maanta ayaa la keenayey mooshin xasaanada looga qaadayo guddoomiyaha golaha wakiilada oo isagu aan soo xaadirin fadhiga shan xildhibaan oo mucaarad ka mid ah ayaa xabsiga la dhigay magaalada burcana waxaa dibadbax lagu taageerayay guddoomiyaha golaha wakiilada ku dhintay hal qof afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas ay halkaasi ka dhacday
ra-iisul wasaaraha australia tony abbot ayaa furay shir madaxeedkii sagaalaad ee dalalka dhaqaalahoodu sarreeyo ee la isku yidhaahdo g n kaasi oo ay marti gelinayso magaalada brisbane ee dalka australia ra-iisul wasaaraha australia ayaa furitaankii shirka ka sheegay in madaxda caalamka looga baahan yahay inay ka qayb qaataan qorshaha caalamiga ah ee kordhinta wax soo saarka oo ay ku baxayso lacag gaaraysa laba trilyan oo dollarka maraykanka ah master abod ayaa sheegay in looga baahan yahay madaxda dalalka labaatanka ah ee ugu dhaqaalaha roon caalamka inay ka shaqeeyaan arrimaha dhaqaalaha taasi oo ay barbar socdaan xaaladda ka taagan dalka ukrain iyo isbeddelka cimilada adduunka dalalka ka soo qaybgalaya shirkan ayaa lagu wadaa in dal weliba uu soo bandhigo qorshaha iyo sida uu uga qayb qaadanayo lacagta lagu yaboohay ee horumarinta wax soo saarka oo gaaraysa laba trilyan shirkan ayaa lasoo gebagabayn doonaa axadda berri ah madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maadaama uu maraykanku yahay dalka ugu awooda badan dunida inuu waajib ka saaran yahay la dagaalanka argagixisada isil iyo kahortega cudurka ebola ee galbeedka afrika iyo weliba ka hortega isbeddelka cimilada adduunka obama ayaa arrintan ka hadlay isagoo khudbad ka jeedinayay jaamacadda brisbane ee dalka australia isagoo halkaasi kaga qayb qaadanaya shir madaxeedka dalalka la isku yidhaa g obama ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku uu si dhow ula socon doono arrimaha dalalka ku yaala qaaradda eshiya iyo badweynta bacifica waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ammaanka eshiya uu ku dhisnaado wada shaqayn iyo qadarinta sharciyada caalamiga ah isagoo tilmaamay inaan loo baahnayn in dalalka waaweyn ay dhibaateeyaan dalalka yaryar ee qaaradda eshiya obama ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in maraykanku saddex bilyan oo dollar ugu deeqayo sanduuqa badbaadada cimilada si dalalka soo koraya ay fursad ugu helaan inay la tacaalaan isbeddelka cimilada adduunka dhinaca kale madaxweyne obama ayaa sheegay in maraykanka uu hormuud ka yahay mowqifka dunida ay uga soo horjeedo gardarrada ruushka ee ka dhanka ah ukrain isagoo ka hadlaya jaamacadda queensland ee ku taalla magaalada brisbane ee dalka australia maanta oo sabtiha ayaa madaxweyne obama waxa uu sheegay in ruushku uu halis ku yahay dunida isagoo tusaale u soo qaatay soo ridistii la soo riday dayuuraddii rakaabka ee maleeshiya ee lagu soo riday dhulka ay fallaagadu haysato ee bariga waddanka ukrain
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen dhegeystayaal xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta markii labaad hor istaagay fadhi uu baarlamaanka soomaaliya uga doodi lahaa mooshinka kalsoonida loogala noqonayo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed fadhiga maanta waxaa soo xaadiray ku dhowaad laba boqol iyo labaatan xildhibaan markii uu furmi lahaa xildhibaanada mooshinka diidan ayaa buuq iyo heesta calanka soomaaliya qaadayay taasoo kaliftay in guddoomiyaha baarlamaanku uu hakiyo kana baxo goobta warbixin ku saabsan sidii ay wax u dhaceen waxaa goo dhoweyd magaalada muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi qoyste kulanka baarlamanka maanta ayaa qabsoomi waayey kadib markii xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ay xilligii fadhigu furmi lahaa bilaabeen heesta soomaaliya i tooso oo ay si joogtaha ugu looqeynayeen waxaana jawigu uu noqday mid qas iyo jahwareer leh guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shir guddoominayey ayaa ku daalay inuu xaaladda caadi ku soo celiyo waxaana uu xildhibaanada ka codsaday inay isdejiyaan oo ugu yaraan ogaadaan waxa uu ajandaha maanta ku salaysan yahay
mahadsanidin mudanayaa waxaan idin guddoomin karnaa markaad meel fadhiisataan fadhiista si howlaha noogu bilowdaa min fadlakum ixsaanakum kuraastiina taga kuraastiina fariista min fadlakum aamiin aamiin soomaaliya allah toosiyo in sha allah fariista min fadlakum fariista nidaam ku fariista min fadlakum markii ugu dambaysa weya min fadlakum waxsaanakum odayaalatiin xildhibaanatiin min fadlakum fariista nidaamka aan ilaalinno aan hawshayna bilaabanno aan hawshayna bilaabanno fariista min fadlakum fariistaasi ajendada laydinku qaybsho min fadlakum codsiga guddoomiyaha baarlamanka ayaanay jirin cid dheg jalaq u siisay waxaana ay taasi keentay in xildhibaanadu ay heestooda sii wataan guddoomiyaha baarlamankana uu isaga huleelo goobta intaasi kadib waxaa ii suuro gashay inaan mikroofanka la dhex qaado qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamanka oo iyagu ku kala aragti duwan mooshinka horey looga keenay ra-iisul wasaaraha mooshin la soo abaabulo siyaasadeed weeye mooshin siyaasadeed baarlamaanka ayaan la keenin guddoomiyuhu sharciga ha raaco waxaan halkan ka sheegaynaa mooshinka inuu sharci darro yahay soomaali waxaan u sheegaynaa mooshinka inuu sharci ahayn qof iyo qaran bay taagan tahay hadda qarankaan badbaadinno qofka aan tuurno soomaaliya aan u shaqayno waajibkii loola idmadaan qabanno annagu maxkamad ma nihin maxkamadda dastuuriga haddaynan dhifnayn maxkamadda sare mooshinkaa loo gudbiyo baarlamaanka ayaan lagu waxaan runtii aad uga xumahay in maalinta kalfadhigii labaad fadhigii labaad ee baarlamaanka inay koox yar oo tiri yar ay shoobaro ku sameeyaan
annagu waxaan ilaalinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka waxaan ilaalinaynaa sharafta calanka iyo qaranka soomaaliyeed hee waxaan ka xumahay in heestii astaanta qaranka qarandumiyayaashii la soo adeegsada ay ku heesaan aad baan uga xunnahay calanka soomaaliyeedana ilaalinaya waa markii labaad ee kulanka baarlamanku uu u furmi waayo qas iyo fawdo ay sameeyeen xildhibaanada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba goor dhoweed ayaa kulan deg dega waxaa magaalada muqdisho ku yeeshay xildhibaanada mooshinka wada kuwaasoo guddoomiyaha ku eedaynaya inuu fulin waayey awooddiisa ku qeexan xeeroosaadka baarlamaanka oo ah in la ciqaabo kuwa foodada ka dhex wada baarlamaanka xildhibaanadan shirka deg dega yeeshay waxaa tiradu ay dhan tahay toddoba iyo lixdan xildhibaan waxayna soo saareen baaq haddaba qadka taleefanka magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jira xildhibaan calinuur xuseen boodaaye oo xildhibaanadan ka mid ah xildhibaanood ay maqlaysaa bal bal waxaad nooga warantaa baaqan aad soo saarteen iyo qodobada ku jira
aad waa mahadsantahay ayaan ku qabsanay magaalada kamid ah intii uu gaaray maada galata ayaan isu timid oo way gaaray todobaatan iyo lix waxaan kasoo saarnay baaq haddii aan baaq idiin akriya ama bayaanka idiin akriya wuxuu leeyahay anigoo xildhibaanada hoos ku fiixan dad way ka kooban tahay todobaatan iyo lix waxaan soo waxaan soo jeedinay dimuqraadiyadda qaranka soomaaliyeed ay is hor taageen koox iyo xildhibaano ah una ka socon golaha shacabka xildhibaanadaas waxay geystay barar mid ku ah hanaanka howlaha dowlada shacabka kuwaas oo ah
xildhibaane codkaaga xildhibaane codkaaga maqalkiisa waa yaro xun yahay haddaad ku dhawaan karto meel hawadu fiican tahay waad way ficnaan lahayd
waayo hadda sidee la waa waa hore u gal hore u soco
waayo ku jiraa sida sababta ku kuqaaaafimada inuu jecjecen magalintii tilmaami lahayd kooras golaha shacabka oo lagu daisa golaha shacabka ay ufuraa ay diideen inay ufuraan golaha shacabka fadhiyadii caadiga ahaa xildhibaan xildhibaan cali nuur hor istaagaan xildhibaan cali nuur xuseen boodaaye ee, qadka taleefonka ayaa ah, maqalkiisu xun yahay ee, waan ka xunnahay waan kugu soo noqonayna hadduu maqalku wanaagsanaado aad baad u mahadsan tahay eh, xildhibaan eh, cali nuur xuseen boodaaye oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa xildhibaano toddoba iyo lixdan xildhibaan oo sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu fulin waayey waajibaadkii saaraa iyagoo ka du- ku eedeynaya in xildhibaanadii kasoo horjeeday ama eh, mooshinka ra-iisul wasaaraha kasoo horjeeday ay fowdo ka sameeyaan baarlamaanka guddoonka baarlamaankuna aanu tallaabo ka qaadin
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka somalilan waxaa ka taagan muran la xidhiidha mooshin ka dhan ah guddoomiyaha golaha wakiilada fadhi ay maanta lahaayeen ayaa dib loo dhigay markii xubnaha mucaaradku ay soo xaadiri waayeen waxaana soo kala dhex galay golaha guurtida dibadbax lagu taageersan yahay guddoomiyaha baarlamaanka oo burco ka dhacay ayaa dhimasho iyo dhaawac dhaliyey madaxweynaha somalilan ayaa hadlay kana hadlay qalalaasaha siyaasadeed ee somalilan ka taagan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray cabdixakiin maxamuud shirwac
waa hagaag eh, cilad xagga farsamada ah awgeed dhegeystayaal waan ka xunnahay in warbixintaasi aan idin maqashiin kari weynay Een, haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida microfonka iyo falastiin axmed waa tahay weliina aan- mascadda kasoo aan diray kaa dhex gala colaado maalinta isniinta ee bisha nofembar noqonayso afar iyo labaatanka waxaa idaacadda v o a bilaabi doontaa baahinta sheeko taxana ah oo iftiimin doonta qaybo ka mid a waayaha dhaqanka iyo taariikhda soomaalida qaar ka mid a sheekadaasi oo layidhaha lama huraan waxaa sameeyey cabdulqaadir maxamed mursal oo isagu caawa marti noogu ah barnaamijkeena martida mikrofoonka maxamuud mascade ayaa toddobaadkan mursal kula sheekaystay magaalada minneabolis kana waraystay sheekada lama huraan iyo qaybo kale oo ka mid a wax soo saarkiisa
dhegeystayaal waa ka xunnahay cilad xagga farsamada ah oo na haysata awgeed eh, barnaamijyadii aan idinkugu talagalnay waan idiin soo gudbin doonaa inta ciladaasi ah, farsamada ah ay naga baxayso ama la bixinayo aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiinna halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota barnaamijkana waxaa marti igu ah cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ka mid yahay ruucadaaga saxafiyiinta soomaaliyeed oo muddo dheerna ka soo kala shaqeeyey howlaha kala gedisan ay warbaahintu leedahay haddii ay ahaan lahayd idaacadaha iyo qoraalada amaba wargeysyada cabdulqaadir maxamed mursal waa nin caan ku ah curinta iyo diyaarinta barnaamijyada intaa waxaa u dheer inuu mursal yahay farshaxan aad loogu yiqiin kaartuunnada lagu daabaco wargeysadii soomaaliya isagoo ku bilaabay markii uu soo baxay wargeys af soomaali ku qoran sida wargeyskii xidigta octoobar cabdulqaadir maxamed mursal waa qoraagii ugu horreeyey ee bilaaba in la qoro lana soo saaro riwaayado taxano ah oo nuucyada caalamka ah oo si musalsal ah loo baahiyo riwaayaddii u horreysana waxay ahayd olol iyo hooyadii oo dadkii dhagaysan jiray ayaan marnaba ilaawin taariikhda sheekooyinka kale ee hirgelayna waxaa ka mid a dhooftaye maxaad keentay raadkii madoobaa lama huraan mooryaankii ganjab tuug tol leh geesi aan la aqoonin hahaligii naftaada oo ha u horseedin tahriib iyo qaar kale mursal waxaa kale uu soo kala qabtay xilal akala gedisan oo warbaahintu ay leedahay isagoo ka gaaray ilaa heerka agaasimaha idaacadaha soomaaliyeed iminkana waa qabiir madax bannaan oo arrimaha warbaahinta ah waxa uuna si aan toos ahayn ula shaqeeyaa hay-adda caalamiga e i m s oo ah hay-ad taageerta warbaahinta haddaba idaacadda v o a ayaa waxay bilaabaysaa baahinta riwaayo taxane ah oo la magac baxday lama huraan lama huraan waxaa qoray asoona saaray cabdulqaadir maxamed mursal oo halkan ila fadhiya ee cabdulqaadir marka ugu horreysa ee ku soo dhowow ee barnaamijka martida mikrofoonka aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mascade waana ku dhowahay
waa tahay cabdulqaadir dabcan inta badan waxaynu barnaamijka maanta kaga hadli doonaa sheekadan lama huraan marka ugu horeysa dabcan arrimo kalena waa isla soo qaadi doonaa balse marka ugu horeysa cabdulqaadir waxaad iga warantaa sheekadan lama huraan goorma ayaad curisa
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mascade sheekadan haddii aan kaaga waramo waxay ka dhalatay heshiis aniga iyo wakaaladda wararka ee qaramada midoobay ee irin aan wada gaarnay ayay horta ka dhalatay hase ahaatee fekerkeeda waxay ahayd mid aan u madax bannaanahay marka sheekada lamuraan waxay ahayd mid ka tarjumaysay nolosha soomaalida ee maanta waxaanaan dhihi karaa walow sanadkii labada kun iyo lixda ay sheekadaasi ay timid hase ahaatee wadcigii amaba waxyaabihii yiilay wakhtigaasi ilaa iyo maanta waxba iskama bedelin oo sheekada goor walba iyo wakhti walbaba waa ay bixi karaysaa
waa gartay dabcan waxaad tidhi waayaha ay ka hadlaysay ilaa iyo hadda way taagan yihiin aragtida ama cabirka ay bixinayso aad adigu sheekadan ku fadhiisisay maxay ahayd sheekadan markaad dhegaysatid amaba dadka badan ee dhegaysan doonaa waxa ay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ay soomaalida maanta ay ku xasuusan yihiin kuna xasuusnaan doonaan waxa weye sheekadu waxay salkeeda u ahaa amaba aan uga dhigay fadhi uga dhigay oo ay ku socotay markii laga saaro cinwaanka lama huraan ee aan sheekada siiyey waxa ay ku socotay sheekada magaalo amaba tuulo lagu magacaabo tubcaano tuuladaasi tubcaano waxay ahayd tuulo ay dadka oo dhan ay wada degan yihiin tuuladaasi ma lahayn waxa lagu magacaabo qabaa'il ama qabyaalad kala sarayn takoor midna ma lahayn waxay ahayd tuuladaasi dadka ku nool dad iskaashta oo wada shaqeeya oo wax walba ay ka dhexeeyaan oo nabad ku wada nool oo si raaxa leh ugu nool meesha waata cabdulqaadir marka haddii aan dhinaca jiliinka oo kale aanu nimaano dabcan dad fara badan baa ka qayb qaadanaya ayaa tiri haddii aad tilmaanto maadaama barnaamijku uu hordhac u yahay lama huraan oo idaacadda v o a baahi doonto dhowaantan dadka jilayaasha ka qayb qaadanaya yaa ka mid oo aad ka sheegi karta
jilayaasha lama huraan waxaan waxaan dhihi karaa waa jilayaasha ugu sarreeya waa wax jila ee soomaaliya oo aan fursad u helay inaan kula kulmo magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ka mid a cali dhoof oo dadkao dham ay wada yaqaaniin waxaa ka mid a xaynoosh waxaa ka mid a khadiija foodey cabdigaab faarax boorama ayaa jilaya faadimo indhoy waxaa ka mid a nilaho mukhtaar lahajado badan oo afka soomaaliga ah ayaa lagu jilaya horta oo aan ahayn hal lahajad kaliya maaha maadaama dadka dadka laga hadlaya ay yihiin ummadii ay tahay marka ninkaasina waa ku jira waxaa kamid nin yaho macalin bisbaas aan u bixiyey waa suldaan girgir ayuu ku magac dheer yahay waxaa ku jira haddii aan la idmaayo hodan oo idana gabadh caan ah oo hadda hataa fanaanad ah oo ka mid ah waxaa ka mid ah gabadha caanka ah oo faadimo muuse wanaag ayaa ka mid ah oo iyadana maaragta kaalimo waaweyn ay qaadanaysa caruur yaryara ku jirta caruur yaryara oo wax ka jilaya ku jirta waa noloshii waa waa tuulo dhan degmo dhan oo la isugu imaanayo oo wax laga- lagu qabanayo marka waxa weye dadka jilayaasha ugu wanaagsan ee wax jila ayo midda kale waxaan intaa kugu daraya jilayaashan en, eh, waa kuwii jili jiray barnaamijyo aad iyo aad muhiim u ahaa oo soap opera amaba daraamooyin noocan oo kale ah waxaa kaloo ku jiraan kuu sheegaya ay aad en, en, sheekada sii iftiiminaysaa En, dhinaca beeraha markaanu ka hadlayno dadkii oo iskaashanaya oo masalan noloshii soomaalida ee beeraleyda lagu yaqiinay ayaan kuu soo qaadaya oo ah masalan eh, nin hebel baa maanta en, qaba abuur dadka deegaanka o dhan baa kawada qaybgelaya oo beertii la abuuraya nin hebel baa maanta qaba en, eh, beer shafaal oo lasoo ma- ma- mirihii in lasoo lasoo go- lasoo gooyo dadka deegaanka oo beeraleyda ka wada qayb qaadanaya oo wada wada meesha ka ka wada qayb qaadanaya oo noloshii beeraleydu dhabta ahayd baad arkaysaa waxaad arkaysaa oo kale dad kale oo iyaguna ka mid a dadka la deriska ah tubcaano oo aan laakiin ka tirsan tubcaano oo xoolo dhaqatada ah yaa waxay bilaabayaan markii oo jilaalka inay xoolahooda u soo raraan dhinaca tubcaano oo ay daaqsimo usoo usoo usoo aadaan si guud tabcan waa meesha waad ka hadashaba meesha nabadda iyo barwaaqada kusoo idlaan doonta ayay noqonaysaa cabdiqaadir marka ee, barnaamijka idaacadda v o a ayaad ugu talagashay inuu ka baxo waktigan oo aad dabcan doonaysaa in laga baahiyo ee, maxaad ku xulatay amaba aad ku go'aansatay in idaacadda v o a barnaamijkan lama huraan ay baahiso En, barnaamijkan eh, lama huraan maadaama uu yahay barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo hadda wakaaladii eh, qaramada midoobey ee irinna ay lacag badan ay ku bixisay oo idaacadaha kale ayna fursad u helin in ay eh, wada baahiyaan amaba dadku u wadan helin waxaan ugu doortay eh, idaacadda v o a xiriir en, eh, iskaashi oo runa inaan wada samayno si en, agabka noocan oo kale ah uusan u dhiman amaba u lumin maadaama idaacadda v o a ay tahay idaacad meel kasta laga dhegeysto oo qof kasta oo soomaaliyeed uu heli karo fursad uu ku dhegeysto marka maadaama idaacad caalami ay tahay ayaan waxaan jeclaystay en, eh, fursadna ay ii noqotay inaan idhaaho eh, idaacaddii ha isticmaasho en, agabka agabkan oo aan isfilayo inuusan en, meel dhow ku dhici doonin E, waa tahay dabcan haddii aan e, iniraahno sheekada lama huraan barnaamijka o dhan aan kusoo qaadno dabcan e, waa e, sooma dhammayn karayno e, adiguna e, sheekooyinka aad hal abuurtay kuma eka lama huraan oo keli ah e, dad badan oo soomaaliya hadday kuu garanayaan dhinaca e, saxaafaddii warbaahinta e, dhinacyo kala gedisan oo badanna waad uga soo shaqaysay e, qaar ka mid ayaan laba iyo hal ka taaban doonaa haddii aan ku hormaro marka e, marka laga yimaado sheekadan lama huraan e, sheekooyinka kale ee aad hal abuurtay aad isleedahay e, waxay ka mid ahaayeen kuwo saameyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed ee aad u gudbinaysay e, haddii aad ila soo qaado laba iyo saddex maxaa ka mid ah En, waad mahadsan tahay waa su-aal kale oo meesha ku jirta in ayan ahayn lama huraan eh, sheekada keliya En, qaab dhismeedkeeda lama huraan ama qaabka markii laga hadlayo farsamada iyo qoraalka is- scriptigan ka hadlaya En, oo waad- waxaad- waxaad- waxay dad badan dhedhamin doonaan oo ay soo xasuusan doonaan sheekooyinka saad sheegtay sheekooyinkeyga caanka ahaa oo ay dadku ay ka samri waayeen oo masalan haddaan soo qaado sheekadii olol iyo hooyadii oo aan filaayo in dad badan markii ay maqlaan ay xasuustaan ay xataa ay dhihi doonaan muxuu cabdiqaadir maxamed mursal lama huraan u soo horreysiiyey muxuu en, eh, olol iyo hooyadii uu halkan maaragtay oo nooga soo gudbin waayey amaba uu uu noogu doori waayey Eh, waxaan isku sheegayaa la- ta- olol iyo hooyadii baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa sheekooyinka aan baxay oo as- as- kortuun ahaan aan sawirka gacanta lagu sameeyo aan ku sameeyey sheeko la oran jiray en, eh, eh, siraad siraad waxay ahayd ga- en, gabadh oo kalkaaliso ah oo ka shaqaysa arrimaha caafimaadka oo barnaamijkii en, eh, horumarinta reer miyiga eh, ma ahayn keliya qoraalka farta ee xataa waxaa la socday arrimaha caafimaadka iyo in wax laga qabto marka gabadhaasi oo xamar ka baxday oo tuuladaas eh, ma- magaalo lagu magacaabo qoryooley dadku way garan karaan eh, intay tagtay ay nin reer beeraley ah gabadhii dhakhtarada ahayd baa nin beeraley ah isbaranayaan jeclaanaysaa oo yani cajaa'ib tu labaad bay ahayd taas waxaa kaloo jiray wa- nin la- wax la yidhaaho shaqlane isagana aad buu u ahaa- wuxuu ku saabsanaa eh, nin shaqaysato ah ayuu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa mooryaankii ganjab oo isaga qoraal ah oo qoraal ahaan oo buug yar aan ka sameeyey waxaa ka mid ahayd hadda sheeko filim ah oo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii haddana aad arki kartaan youtubeka qofkii kala arki kara oo ahayd tuug tol leh waa tahay Eh, cabdilqaadir waxaad eh, ku jirtay eh, carabkaad ku dhufatay inaad cartoon soo hadal qaaday Eh, waxaan u malaynaya dad fara badan oo soomaaliya barnaamijka eh, dhegaysanaya maanta eh, in marka ay maqlaan eh, cartoon ay xasuustaan uun amiin caamir iyo dad noocaasoo hadda aad caan ugu ah laakiin dad fara badani ma oga oo amiin caamir oo hadda ka hor anu aan waraystay lafteyda ayaa ii sheegay in aad adigu kaga horeysay eh, fa- eh, kartuunka iyo sida loo sameeyo Eh, marka goormo ayuu ahaa xilligii ugu horreyseed kartuunka aad sam- waqtiyadii kugu horreysay kartuunka aad aad samaynaysay yaase ahaa qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya la xasuusan yahay ee soo bandhiga ee in kartuun sheeko lagu gudbiyo
Een, waa mahadsan tahay tanina waa tu kale oo muhiima oo taariikhdeeda eh, dad badan waa runta laakiin waxaan waxaan isleeyahay dadka aniga ila da'da ah iyo dadka aniga igu dhadhow masalanba oo taqriiban xataa ha inoo dhexayso toban sano iyo wax lamida in ay xusuusan yihiin een, kartuunada inaan anigu caan anigu lafteedina caan ku ahaa oo aan beri een, eh, la dhihi jiray eh, mursal kartuunka uu soo qoro kartuunadii aan qori jiray waxay een, oo oo dadka loo soo bandhigay oo la bartay een, waxay sanadkii eh, sanooyinkii kun sagaal boqol todobaatan iyo saddex iyo een, wixii ka dambeeyey oo dhan waxaana taasi keentay markii afka soomaaliga eh, lagu qoro ama wargees af soomaali ah markii uu soo baxay oo ugu horreysay marka hore waxay ahayd riyo ma- lama filayn laakiin markii dambe aan bilaabay waxay noqotay wax oo aan caadi ahayn sanooyinkaasaan bilaabay aniga iyo nin la dhihi jiray allaha u naxariisto een, jaamaca good labadiinaas ayaa wax kartuun ah oo soomaali leedahay oo ka hadla arrimo siyaasadeed ama bulsho ama dhaqan ama waxa aad arkaysaan maanta kartuunada jira ayaan ayaan bilaabnay Een, eh, jaamaca good eh, taqriiban wuxuu ila shaqeeyey wax ka yar een, dhowr bilood dhowr bilood anigana waxaan waday sanooyin ilaa iyo tobaniyo sano ilaa iyo siddeetan iyo lixdii siddeetan iyo afartii waa qoraayey oo oo ma- kartuunna waa qoraayey weliba eh, heer caalami ayaa dib loo sii faafin jiray wakaaladda wararka hinsinwa ee dalka shiinaha masalan een, wax wax badan bay isticmaali jirtay qaadan jirtay kartuunadeeda weliba kuwa siyaasadda ka hadlayo oo markii la lahaa mogtahay een, dagaalka qabow ee, maaragtay adduunyada ka socda waktigaas oo ruushka iyo maraykanka ahaa oo badanaa waxbaan ka waxbaan ka qori jiray way badnayd Eh, waaya. cabdulqaadir marka eh, adigu cabdulqaadir ahaan eh, marka aad meel fadhiso keliga oo aad eh, isqiyaasayso ma waxaad isku tilmaantaa nin weriye ah oo dhinacaas eh, warbaahinta ah waxaad isu aragtaa eh, sheeko abuure maadeyska iyo eh, riwaayadaha oo kale sameeya ma waxaad isku aragtaa qof kaartuun wax ku gudbiya dhinaceed isku tilmaantaa inaad tahay Een, midda asaaska ayaa horta waxaa weeye saxaafadda Eh, midda aan mar walbaba aan, aan ka duulo waxaa weeye eh, nin warye ah oo qoraa ah nin wax qoraa oo warye ah Een, inta kale een, wa- wa- waxaan dhihi karaa waa waa dheeri wax dheeri ah oo, oo rabitaanka iyo jacaylkayga marka markaan dhahayo masalan eh, kartuunka oo kale eh, wa- waan ka helaa xataa ma- waq- waqtigaas inkastoo lacag la igu qoray oo wasaaraddii warfaafinta lacag la igu qoray oo xataa mushaarka aan qaadanayay oo wasaaradda warfaafinta aan ka qaato midkan bar timeka aan ku qaato oo oo kartuunka yaa ka badnaa oo aad u ka badnaa marka een, markii laga hadlaayo maxaad isu haysataa waxaan isu haystaa wariye een, ay u dhan yihiin qalabkiisa u dhan yihiin oo marna ku dagaalama microfonka marna ku dagaalama qalinka iyo kartuunka marna ku dagaalama qalinka iyo qoraalka marna ku dagaalama sheekooyinka marka waxaa weeye asaaska waxaa i ah eh, nin saxaafi suxufi ah oo qoraa ah waa asaasi ah halkaasaan ka duulaa oo wax walbana meesha ka dhashaan waxaan kuu sheegaya een, ninka eh, suxufiga ah waa inuu indho badan leeyahay dhigo badanna leeyahay een, mihnadiisa iyo xirfadiisana waa inuu xirfado badan xataa hadduusan wada aqoonin uusan ku ahayn waa inuu wax ka garan karaa oo wax ka- wax wax ka ogaan karaa taa waxaa ii dheer anigu een, shaqadeeda warfaafinta marka radio muqdisho waan eh, bilaabay waxaan wax ka bilaabay een, radio operator farsamayaqaan baan ahaa oo oo- oo- yaan ku bilaabay oo markii dambe anoo farsamo yaqaana waxaa nin baa ila mid ahaa oo iga horeeyey oo barnaamijyana samayn jiray farsamo yaqaan ahaa idriis xasan diiriye ayaa ayaa saasoo kale samayn jiray anigana markaan soo galo waxaan noqday ninkii labaad oo farsamada ka shaqeeya oo barnaamijyada qoraa kartuunkii wargeysadan ku qorayay waa qoraagii waa qoraalkii iyo fekerkii farshaxankaa ii dheera infact waxaa jira kartuun waxaa qori kara nin farshaxana yaa qori kara aniguna fikradana badanaa mid nin curiya aniga ahaa waxaa ii sira qoraalka sheekooyinka aniga waxaan ahaa qofkii igu horeeyey ee sheeko musalsal ah oo qayb koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad ilaa soddoma ilaa boqol gaadhaysa sida olol iyo hooyadii ninkii bilaabay oo soomaalida baan ahaa cid iga horreysa ma jirto sheekadii ugu horreysay ood samaysa marka ma olol iyo hooyadii bayd sheekooyin kale oo yaryaraa jiro oo oo badan oo dugsiga dugsiga markaan dhiganayo ha noqoto dugsiga hoose dhe dugsiga hoose xataa markaan dhiganayo waxaan waxaan samayn jiray bugaagta wax lagu qoro mid kamida intaan soo gato yaa waxaan qori jiray sheekooyin sawir wata sawir wata oo badanaa waqtiyadaas waxaa la daawan jiray filmada cowboyga la daawan jiray filmada cowboyga sheekooyinkaasaan aan soomaali ahaan kuwana waxay noqday marka dambe caan oo maaragtay oo kartuunka iyo sheekooyinka ah waxaa kaloo aan fiirsan jirnay badanaa oo aan soo gadan jiray wax lagu magacaabo dadka talyaaniga wax kusoo bartaa garan kara photo romancy wax lagu magacaabo photo romancy waxaa sawiro waxaa waye sheekooyin sawiran oo badanaa u badnaa waqtigaasi jacayl iyo khayaanad waxaas u badan waxyaabihii aan soo raacay bay ka mid ahayd oo marka dambe ii fuday inaan kartuun sheeko ku dhigo inaan sheeko qoro inaan marat waa wax badan
cabdulqaadir marka dabcan carabkaad ku dhifatay daytamar waa soo gabangabeyno doona dabcan waqti aad buu noola dheeraaday sheekooyinkan aad samaysay midda ugu caansan oo kale matalan markaan ka hadlayno olol iyo hooyadii oo kale soomaalidu aad ay u garanayso dad fara badan baa ilahay hadda waxaa lagaba inay isweydiinayaan ma lumeen ma lahaya meel maanta ma laga heli karaa marka sheekooyinka faraha badan weliba kuwa jalleenka ah ama codadka iyo shanqaraha watay sheekooyinkaasi weli maad haysaa oo maku meel miyay ku yaalaan mise qaarkood qoraal unbaad haysaa keliya
saaxiibow mascade horta waan ka xumahay inaanan waxyaabaha aanan aanan sidan oo aanan kaydin bay ka mid tahay sheekada oli hooyadii laakiin waxaan ku ogaa raadiyo muqdisho in uu ilaa iyo maanta uu hayo walow ebisoodyo badan ay ka lumeen oo in ka mid ah in la hayo oo ilaa iyo taqriiban mid maalod ii sheegayey ilaa iyo dhowr iyo toban ebisood ama xalqadood in la hayo marka waan ka xumahay wixii yani shaqadii la geliyey iyo waqtigii la geliyey in maaragtay bahashaasi ay wax ka lumaan dadkii jilay qaarna inta badan way nool yihiin axmed inshaar allah yarxamo allah u naxariisto oo magaca ka qaatayna wuu dhintay ninka la yidhaaha suufi cali cusmaan oo ninkii markabka la socda ahaa oo isagana allah yarxamo ka mid ahaa farsamo yaqaaninta raadiyaha ka mid ahaa isagana wuu dhintay oo inta kale hadda waxaan u malaynayaa dad badan baa nool oo aan u hambalyenayo aan salaamayo meel kasta aad maanta joogaan dad badan oo waryaashii u badnaa way badnaayeen waryaasha intooda ugu badnayd baa wax ka jishay kaasi waxau ahaa cabdulqaadir maxamed mursal oo ahaa qabiir madax bannaan oo dhinaca warbaahinta ah oo aan kala sheekaysanayay waayihiisii saxaafadda ee soomaaliya iyo riwaayadda lama huraana uu qoray soona saaray riwaayaddaasi oo aad si taxaaneh uga dhegaysan doontaan idaacadda v o a isniin kasta haddii ee baydmo tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo minneabolis noogu soo diyaariyey barnaamijkaasi waxaa dhegeystayaal naga xasuusinaya in laga bilaabo bishan afar labaatankeeda habeen kasta oo isniina oo ay salaasa soo gelayso aad barnaamijkayaga dabaysha iyo maaweelada raacsan aad ku maqli doontaan taxaanaha sheekada lama huraan ee cabdulqaadir maxamed mursal oo in muddo ah socon doonta haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington waxaan idinku hayaa xubno xiise badan oo ay ka mid yihiin waddan la sheegay in marka gabdhaha la guursanayo ay oohin ama baroor qabsanayaan waxaa kaloo aad maqli doontaan waa qaybtii labaad ee waraysigii fanaanadda caanka ah ruun xaddi saban qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan caawo iyo caweyska dhaqamada guurka ee dalka indonesiya oo la sheegay in gabdhuhu ay oohin dhulka ula dhacaan marka lasoo doono ama loo geed fadhiisto maxamed cumar oo ah wiil dhallinyaraa oo ka sugan dalka indonesiya ayaa la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington si uu noola wadaago qisooyinka la yaabka ku noqday soomaalida dalkaasi uu joogo ismaaciil xuseen farjar ayaa haddaba la xidhiidhay maxamed cumar waxaanay u dhacday sheekadii dhex martay sidan maxamed cumar jaamacow dalka indonesiyaad ku sugan tahay gaar ahaan magaalada jakaarta bal waxaan doonayay marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo dalkan bal indonesiya waxaad ii sheegtay in dhaqamo aada u xisila ay jiraan bal iga warran arrintaa dalkan indonesia saaxiib dhaqamadiisu run ahaantii markaan u barbar dhigno dhaqankeena guurka soomaalida run ahaantii waxyaalo badan oo wuxuu leeyahay maxaa lahayeshe qaraa-iba oo aada iyo aada yacan uga duwan qaabkii doonitaanka maxaa la ii sheegeen arooskii oo aan soomaaliya ku naqaanay tusaale ahaan marka ugu horeysa oo gabadha xalfadda meherka ama gabadha la doonayo gabadha doonitaankeeda waxaa la qabtaa xaflad xafladaas waxaa kasoo qeybgala markaas dad baa kasoo qeybgalaya xaflada oo markaas dadkii lagu casumay ah ama asxaab ah marka ugu horeysa dhowr aroos oo aan ka qeybgalay oo indonesiana processka marka ugu horeysa wuxuu ka bilaabanaya gabadhu waxay inta ay fadhiisato marka ugu horeysa ku oynaysaa maxaa la lahaa waalidkood horteeda hooyadoodii aabahood horteeda ku oynaysaa haddaan ku weydiiyo waxaa tihi gabadhu way ooyeysaa oo hooyadeed ama aabaheed bay hor fadhiisanaysaa marka maxaa ka oohinaya ma ma dilma ama miyaa la garaacay inanta
maya maya saaxiib lama garaacin laakiinse dhaqanka oohinta horta inta badan dadkan aasiyaanka dhan bay ka siman yihiin oo dee inta badan waa dad iska beer jilicsan oo de oohintoaba iska soo dhaaftaa oohinta agtooda qiimo kama lahan laakiinse marka ugu horeysa waxay soo fariisanaysaa waalidkeed hortood kadibna way ku ooynaysaa hooyadii aabaha iyadoo ka codsanaysa inay u fasaxaan inay nolol kala gasho ugana mahad celinaya intay yacni muddada badan ay soo hayeen nolosheeda hore haye marka waxay dib xasuusanaysaa noloshii waalidnimo iyo gurigay ka tegayso iyo gurigii cidlada ay tegay waxaasay ka warwaraysaa miya waxaasi ka welweleysaa oo hooyo aaba waxay leedahay hooyo ii ducee aaba adigana i cafi iska kay cafiya igu duceeya nolosha cusub aan gelayo in ilaahay ila garab qabto ninka ay guursanayso isaga wax miyay ku xidhaysaa shuruuda mise way iska raacaysaa iyago xaggaa maxay ka yihiin dhaqankoodu niyahow dhaqankooda xaggaas waxaa kamid horta meherka oo kale tusaal ahaan meherka oo kale gabadha iyo wiilku meherka ay ku heshiiyaan intuu rabaa ha ahaado intuu rabaa ha la ekaado gabadha waxaa waajiba in lagu siiyo goobta ay ka dhacayso xafladda meherku waaw amaahiyo ma jirto igulahow iyo hadhowaan bixinaya waxaas maya ma jirto alaabteena soomaalida oo maxaa la ii sheegay hadhowaan gadaal ka bixinaya iyo maxaa la ii sheegay xilliga furitaanka iyo qubqacda meherka laysiiyaa ma jirto halkan meherka gabadha iyo wiilku ay ku heshiiyaan waxaa lagu bixinayaa goobta meherka inta raba hal gabadha meesha lagu guddoonsinaya salla caley de laakiin marka waa in la yareeyo wax aan bixin karo marka waa inaan ka dhigaa soo saa maaha
aada iyo aad halba waxay ku heshi waxay ku xiran tahay heshiiska labada iscalmaday haye waxaa jira contract heshiis lagu gelayo meesha ku qoran maxaa la buugga nikaaxa ku qoran oo heshiis ah oo meesha lagu gelayo gabadha iyo wiilka markaas wax doonaya uu saxiixayo waan gartay waxaa ka mid a in haddii laba sano gabadhaas ay kaa weydo wax akhbaar ah sabab la-aan ay si toosa kaaga furmayso haye waxaa ka mid a in haddii muddo saddex bilood ah gabadhaas aadan siin wax biil ah ama wax nafaqa ah aadan siin ama wax daryeela aysa kaa helin ayadana ay si toosa kaaga furmayso haye waxaa ku jira in haddii gabadhaas aa u geysatid wax dhib ah oo ka muuqda jirkeeda ama aada gacan u qaadid ay ayadana si toosa kaaga furmayso haddii waxaa meesha kusii xusan qodobkaas aan kuu sharaaciyo waxaa ku jirtaa haddii uu khilaaf yimaado in lagu xallin karo khilaafkaas noocyo kale ama qaabab kale ama hab kale loo mari karo laakiinse aysan meesha marnaba ku jirin wax gacanqaada ama yacni jirdil ama yacni wax nabaroo gabadhaa loo geysto dee arrintan inaad hoos sheegtay ahayd oo dad badan oo soomaaliya dad badan baa indonesia usoo guuraya haddii kale waa waa arrin iska fani horta buuggay ku qoran tahay buugga nikaaxa oo markaas waa qodobada ku qoran bay ka mid tahay waana saxiixaysa agreementigas contractigas waa gelaysaa ma garata laakiin ma ku qoran tahay waan indonesiyan ahaataa mise ciddii contract halka ku gashaabo waa ma garanaysa xitaa adiga hadda wa- way- taasaa ku qabsanaysaa
aniga khasab aniga khasab haddii ay noqotaba de inaan calmado inan yar oo indonesian waxaan ku khasbanaa contractiga inaan saxiixo Hay.
maxaa contractigu marka buuggu waa buug maxaa la ii sheeg een, yacni buugga nikaax waa buug ay wasaaradda diinta iyo awqaafta ay soo saarto w- w- saxiixa wasiirka gees uga qoran adigana geesta kale ka saxiixaysa marka waa contract si waadaxa la isku ogyahay xalaal maalin cad baa la quutaa weeye
waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington haatan aynu jalleecno qaybtii heesaha iyo hal abuurka oo ay marti noogu tahay fanaanadda ruun xaddi saban qaybtii labaad ee waraysi uu dhowaan la yeeshay waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac aan idinku wareejiyo shirwac oo halkii toddobaadkii hore inooga sii ambaqaada way aad baad umahadsan tahay aynu hore ugu sii soconno een, eh, haye iyadana jacaylkan laasimow taa ka waran
jacaylkan laasimow halumin halumin liibaanta naftaydayo laacaan higsadaatehe halumin wallaahi la higsanaya yaa salaam waa cod aad dahabiya een, eestaasi ereyadeeda laxankeeda iyo weliba een, midhaheeda bal haddaan ka waranaya sameeyey
Een, heeskaas ee, bayd waxaa leh maxamed deere baydna waxaa leh doctor Cabe- carabeyto marka een, de fanku siduu yahayna qofka bilaabaa iska leh marka laba heesoo ay labadaanan midba bayd sameeyey baan kala siiyey doctor carabeyta heeskan iskale ha ha ha ha waayahay aynu ku wada nasanno heestaasi halumin iyo weliba run xadisaban
maxaa lahashada qalbiga lahashada qalbiga habeenkii leylka dhexe bixiyo kooban jeer la kacay maxaa lahashada qalbiga lahashada qalbiga habeenkii leylka dhexe bixiyo kooban jeer la kacay markaan lama doodidaan indhuhu way ligsadaan hurdadaasuu kama lalabo hurdadaasuu kama lalabo markaan lama doodidaan indhuhu way ligsadaan hurdadaasuu kama lalabo hurdadaasuu kama lalabo
waayahay halumin jacaylkan laasimow Een, haddaynu intaasi kaga gudubno ruun xadisaban een, heeskaasi aadka u qiimaha badan leh Een, eh, dee dabcan eh, muddooyinka dambe een, bulshadu waxay kugu tiirsaa inaad ka mid tahay dadka akaadirka ee waaweyne gaar ahaan somalilan een, eh, guurtida fanka ah ee dhinaca suugaanta aadka qiimaha badan ugu leh waxyaabo badan hadday noqoto in dee fankii la dhiso dhinacyo badan iyo weliba wacyigelinta oo muddooyinka dambe dee bulshada soomaalida intii aa burburtay ee aada ugu baahnayd Een, arrimahaasi wacyigelinta door intay legbaad ka qaadatay bal haddaan ku weydiiyo Een, door ilaahay ogyahay baan ka qaatay aan anigiyo ilaahay isla ognahay in badina ay bulshadu og tahay hees dareen la yidhaahdo ayaan rabaa halkaana in ee, muxuu ahaa aan ku sheego dareenka qofkii alla siiyo uun inuu leeyahay nuucu doona ha ahaado ma dareen wadannima ma dareen jacaylba ma dareen diineedba ma dareen yaa midku doona ha noqdo aan wada dhegaysano dareenkaygu dhasho dareenkaygu dhasho diyaarani kuma noqon aan isna cidi kuguma helin dunyana hadalkeed bada dunyana hadalkeed bada damuucu qaar buu diro iyagoon dawa kulanahayn ilaadiyo faal ku daale ilaadiyo faal ku daale
way run haddaynu dareen intaasi kaga soo gudubno erayadeeda yaa leheestan yaa curiyaal abuurka haddaad noo sheegto
doctor carabi taale laxanka iyo midhahaba labadaba isagaa iskale nin dhakhtarahoo nin dhakhtarahoo dadka qali jiray ayaa ee, muxuu ahaa mar dhexdaasa ee, ku darsaday qalliinkii heesahana oo heese badan oo aan qaado leh marka hadday kugu soo noqnoqdaan qofku marun buu wax bilaabaaye halkan ay heesii dawo iyo haddana dareen iyo ka marayaan waa dhakhtar dhakhtarnimadii waa ka dhex muuqataa geesta kale run xaddi haddaynu eegno n eh, kuma koobno un sugaantaada bal kuwa hore dee mu- heesihii sugaantii hore qiimaha badnaa haddaynu kusii soconno hees kaloo waxaa jirta iyadana ka warramaysa dareen aad u qiimo badan laba qof oo isdardaaray wax isu og islamarkaana niyadda dhisanaya n eh, waa heeska tidhaahda wadiya calaf waxaan ahayn jacaylkeennaa ka weyn En, waa nooc ka mid ah jabaado maanaa wax kastaba hadday dhacaan inaga ciidinamo kala kaxayn karto bal ka waryada heestaa waa sidaad u garatay waa sidaad u garatay een, heeskaas ee, wuxuu yidhi weji waryihii weynaa waxaan odhan karnaa heesaha jacaylka jacaylkooda weeyaan heeskani Een, waa hees xaaseed heesuhu hees waa hees dhallinyareed heesna waa hees ee, muxuu ahaayey ee, dhallinyarada cuslaatay iyo dadka waaweyni ay dhegaystaan hees waa hees dadka een, haasaawaya ee markaa ee, isku isku cusubi ay aad ugu qaaliya heesna waa hees xaaseed heeskani waa hees xaaseed marka xaasaska isku maslaxoo yidhaahdaa inaga daa xabiibi jacaylkeennaa ka weyne waxaasoo dhanbe Een, wixii aan calaf ahayn ama aanan wadahayn ba inuu jacaylkoodu ka wen yahay ayuu sheegayaa wakhtigu wuu soconayaa adduun waa wiigbacayn wejiyo maanta isku wacan ogow berri kala wakiya jacaylkeennaa ka weyn wadiyo calaf waxaan ahaynba jacaylkeennaa ka weyn
intaas ayaan ku dhaafina barnaamijkii caweyska washington oo ay marti ku hayd fanaanada ruun xadilka kala socoteenna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codkii fanaanada nimcdareen